galab wanaagsan dadkaana dhegaysanayo uu ku soo dhowaada idaacaddeenna gaabrinimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin jimcaha jimco wanaagsan dhegaystayaal bisha abriilna waa shan iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka sagaal iyo tobanka mitirban bogga v o a somaali com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan natiijada ka soo baxday shirkii madasha wadatashiga
anigu na fikradda qaba waxa weeye maanta soomaaliya uma baahna istiirjiid iyo maaragtay farkushuuc uma baahne waa dhici weyse keliya lama yidhaha mas-uuliyaddeeda waa in cid qaataa waayo maalin walba haddii waxa mustaqbalka dalka la yidhaha waa dhici weyse haddee meel aan ku soconno garan mayno mogtahay waxaan ku dhaliilayaa inaan laga qaybgelinin gobolkii banaadir ee ahaa hooyadii gobolada caasimadii ummadda soomaaliyeed ee shan iyo labaatanka sano ayadu dhibaatada gaarkaa la daalaadhacaysay waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mida waalidiinta dhallinyaro soomaaliyeed oo gobolka minnesora ee dalkan maraykanka loo haysto in ay doonayeen inay ku biiraan ururka daacish ma u malaynaye qofna waxa waaye kiiska ay leeyihiin caruurtan qaata waa caruur yaryaroo labaiyo labaatan san jir waddankaana ku dhashay qaarkoodna ayagoo yaryar la keenay mana u malaynayo dowladdan haddii evidensi badan ay haysato ilaa hadda wakhtigan inay isla soo gaari lahaayeen dowladdana waxay ka cararaysaa maxkamadaas iyo wakhtigaas kale ay sii gelinayaan iyo lacagta ay sii gelinayaan ayay diidan tahay mana qaadan doono mana qaadanayo insha allahu tacaala xaqa ayaa maalinna noo helin doona waxaa kaloo aan idiin haynaa umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida guddiga caalamiga ee laanqeyrta cas i c r c iyo ururka bisha cas ee soomaaliyeed ayaa sheegay inay deeqi gaarsiiyeen ilaa iyo lixdan kun oo qof oo waxyeello ay ka soo gaartay abaaraha ku dhuftay gobollada qaarkood war qoraala oo ka soo baxay hay-adahaasi ayaa lagu sheegay in deeqda la bixiyey ay isugu jirtay bariis digir iyo saliid iyo cunnooyin kale waxaana ay sheegeen in cunto qaybintu ay bilaabatay toddobaad ka hor madaxa hay-adda laanqeyrta cas ee soomaaliyeed raaj korko ayaa waxa uu sheegay in duruufaha adag ee ay dadkaasi ku jireen ka hor abaarta ay sii kordhiyeen saameynta gobollada laga qaybiyey gargaarkani ayaa hay-aduhu ay sheegeen inay ka mid yihiin bari nugaal sool iyo sanaag waxaana la filayaa in kaalmadaasi dadkaasi ay gaarsiiso ilaa iyo bisha juun tan iyo sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii i c r c waxaa gobollada abaartu ay saamaysay ay ka dhistay kow iyo toban ceel shan iyo toban berkado iyo toban ceel gacmeedyo iyo weliba shan warood oo lagu kaydiyo biyaha roobka sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi
musharaxiinta madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga ah ee dalka maraykanka ee kale ah mudanaha ka tirsan aqalka sanadka ee laga soo doorto gobolka fairmont iyo xogayihii hore arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton ayaa xalay doodii waxa ay ku dhex martay magaalada new york ee dalkan maraykanka ka hor inta ayna gobolkaasi toddobaadka soo socda ka dhicin tartan horudhaca oo xisbigaasi dhexdiisa ah labada mas-uul ayaa hadallo adag waxay isku wadaarsadeen doodii xalay taasoo midba kan kale uu su-aalo ku weydiinayay sanders oo dhowaantan sheegay in clinton aysan u qalmin inay madaxweyne noqoto ayaa waxa uu sheegay in hillary clinton ay leedahay khibrad ay ku qaban karto xilka madaxtinimo laakiinse uu su-aali ka keenay sida ay wax u qiimeynayso clinton ayaa waxa iyana sanders ku eedeysay inuu wado olole uu kaga been sheegaya iyada waxa ayna sheegtay in dadka reer new york ay laba goor iyada u doorteen senator laakiinse madaxweynaha dalka maraykanka barack obama uu u magacaabay inay noqoto xogayaha arrimaha dibadda
xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka ash carter ayaa haatan booqanaya markab kuwa dagaalka ay u leeyahay maraykanka ee ku sugan badda koonfureed ee shiinaha isagoo carabka ku adkeyn doona ballanqaadka maraykanka ee ammaanka mandiqadda iyadoo muran uu u dhexeeyo shiinaha iyo dalal dhowr ah oo ay deris yihiin booqashada carter ee markabka duuradaha xambaara ee u s s c stens oo ku safraya badda koonfureed ee shiinaha ayaa imaanaysa kadib markii ciidamada badda ay ka qayb galeen xaflado lagu soo gebagabeynayo dhowlatusyo military ee wadajir ay u wada sameynayeen maraykanka iyo filibiin kuuriyada waqooyi ayaa ku guuldaraysatay inay tijaabiso gantaal nooca riddada dhexe ah maanta oo jimco ah waxaana dadka siyaasadda falanqeeye ay sheegeen inayna taasi ka dhignayn wejigabax soo food saaray awoodda milatari ee dalkaasi hase ahaatee ay qayb ka tahay xilliyada lagu howlan yahay horumarinta hubka waxgumaada waxaa jira walaaciso soo taraya oo la xiriira awoodda gantaalada nukliyeerka xambaara ee kuuriyada waqooyi xilli dalkaasi uu hanjabaado kala duwan u jeediya dalalka ay dariska yihiin sida kuuriyada koonfureed iyo jabaan iyo xitaa dalkan maraykanka gantaalka tijaabadiisa guuldarada ay ku dhammaatay ayaa gantaal ayna kuuriyada waqooyi horey u tijaabin oo ah nooca riddada dhexe kooxda dusha kala socota arrimahaasi ayaa waxa ay sheegeen in tijaabadani ay ku soo aaday maalintii uu dhashay madaxweynihii hore wadankaasi kimson oo ah madaxweynihii ugu horreeyay wadanka islamarkaasina awoow u ah wiilka da-da yar ee haatan xukuumadda kuuriyada waqooyi gacanta ku haya ee kim jon a
dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ka kooban laba qaybood kuna saabsan heshiiska dhowaantan laga gaaray qaabka ay doorashadu uga dhacayso soomaaliya sanadkan waxaana muqdisho noogu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna axmed xasan colaad
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada muqdisho barnaamijka faaqidaadda gebi ahaan waxaan ku eegi doonnaa shirkii madasha wadatashiga oo toddobaadkan ku soo gabagaboobay magaalada muqdisho kaas oo u dhexeeyey madaxda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ee ka yimid dhinaca puntland galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland waxaana laga soo saaray qodobo dhowra kadib markii dhowr maalmood ay u fadhiyeen shirkaasi haddaba qodobadii ka soo baxay shirkaasi wadatashiga madasha ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulada gobollada ayaan ku jexjeexi doonaa barnaamijkan faaqidaada toddobaadka waxaana igala qaybgelaya xildhibaan cabdi barre yuusuf xildhibaan yacquub cali maxamed guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir maxamuud baarqab maxamuud geedi owhilowli oo ah siyaasi soomaaliyeed horena uga tirsanaa baarlamankii ku-meelgaarka ahaa ee soomaaliya iyo sakariye maxamuud xaaji cabdi oo ah siyaasi soomaaliyeed xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladihii ku-meelgaarka ahaa waxaana ugu horreyn aan su'aalay shirkii madasha ee wadatashiga go'aanadii ka soo baxay sida ay u dareemeen ama ay u arkeen waxaana su-aasha hore aan u bandhigay xildhibaan cabdi bare yuusuf bismillahi raxmaan raxiim waa run qodobo badan baa ka soo baxay soomaaliduna waxaan horta dhaqan u leenahay markii wax meel ka soo baxaan waa lagu kala qaybsamay mid ayida iyo mid taageera iyo mid koriya inta waa leenaha marka waxaan su-aashaa jeclaan lahaa inaan bal asxaabta kale fikradooda dhegeysto laakiin iyadoon la degdego waxaa jeclaan lahaa waxyaabaha ka soo baxay shirkaas in laga in laga dhursugo xilliga baarlamaanka la keeno iyo sida baarlamaanka go-aan uga gaaro marka waa arrin marka u taalla baarlamaanka u taalla baarlamaankana kolley go-aan kagaari ka gaari doona aniguna fikradda qaba waxaa weeye maanta soomaaliya uma baahna isjiid jiid iyo maaragtay farkufuuq uma baahna wixii lagu heshiiyo oo mas-uuliyiinta dalku markaa ku heshiiyaan in inta la isaga yimaado baarlamaanka la horkeeno baarlamaankuna waxna ka- waxna- waxna ka dhimo waxna ku daro marka anugu midaan aaminsanaa waa midaas een, ma aaminsani maanta in la yidhahdo wixii hal la mucaarado iyo si kale weji kale loo sameeyo marka wadada ugu wanaagsan waxaa weeye mar haddii mas-uuliyiintii dalka ugu sarreysay iyo beeshii caalamka go-aan isla qaateen go-aanka isla qaateenna baarlamaanka lasoo hordhigi doono marka hala sugo jawaabta baarlamaanka ka bixiyo iyo sida maaragtay baarlamaanka u falanqeeyo xildhibaan yacquub aragtidaas marka ugu horeysa waxaan salaamaya saaxiibadayda oo dooda ku wada jirno waxaan ku bilaaba awgeedi oo xildhibaan hore isla ahaan jirnay een, iyo zakari sidoo kale asagana xildhibaanada ekas xildhibaanada hore ka mid ah iyo colaad laftigiisa oo hadda dooda noo wado jawaahir gudoomiyaha ururka haweenka ee Gobolka.
gobolka banaadir iyo saaxiibka xildhibaan cabdibare waad mahadsantihin waana salaamantihin intaas haddaan ku gudbo een, kama fogi saaxiibka iyo cabdibare een, sada laga warqabo xilliyadan markii la gaaro dadka xoogaha soomaalida een, isbedel markii la gaaro xoogaa walaac badan iyo tala badan iyo waxyaaba badan ka muuqda marka waxaan u arkaa aniga madaxda dowlad goboleedeed iyo dowladda dhexe een, go-aanada ama qodobada ay soo saareen Een, mabdayan waa soo dhaweynayaa sida hore uu saaxiibkay ugu dhawaajiyey waana taageersanahay sababtoo ah een, waxaa la dhihi karaa hadda arrimahaas si farsamo ayay u galaan ayaga waa soo dhaweeyeen doodii badnayd oo ballaarnayd oo meel walba een, gobollada la tashiga lasoo sameeyey iyo deegaanadii iyo madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii dowladda dhexeba marka een, waxay imaan doontaa baarlamanka een, aragtadaas qodobada meesha ugu dambeysay in baarlamaanka la keeno marka guud ahaan xilliga iyo waktiga in isbedel dalka uu galo oo loo gudbo haddana een, doorashadii shalay dhacday mid ka duwan hal qof meeshii ahayd ama hal oday meeshii ahayd maanta inta ka badan ay dadka ay soo doortaan qodobadaas een, guud ahaan waa soo dhaweynayaa qaar farsamo u baahan waa ku dhex jiraan marka intaas ayaan waa usoo laba doonaa sakariya haye bismillahi raxmaan raxiim waxay la tahay waddan mustaqbalkiisa marka laga hadlayo waxba lama dabdaboolo wixii khaldan waa la sheegaa wixii saxanna waa la sheegaa sababta waxaa weeye ummad mustaqbalkeed weeye ummad mustaqbalkeedna ma ahan wax si dhayal ah ee, ama laysaga taageero ama laysaga mucaarado maaha annagu eh, haddaan xisbiyada nahay waanu ka hadalnay arrintaas Eh, sideeda dowlad haddii la rabo inay xisbiyo doorasho ku timaaday ahay nimankan odayaasha oo barlamaanka hadda ka tirsan oo hor fadhiya iyo xildhibaanada iyo dowladda ayaa mas-uul ka ahayd inay fuliso sharcigii ahaa eh, oo dastuurka ku qoraa mandate-ka ku ahaa iyaga khasabka ku ahaa labada kun lix iyo tobanka in doorasho qof iyo coda ay timaado waa dhici weysa waa laga seexday Eh, waa dhici weyse keliya lama yidhaha mas-uuliyaddeeda waa in cid qaataa waayo maalin walba haddii waxa mustaqbalka dalka la yidhaha waa dhici weyse haddee meel aan ku soconno garan mayno mogtahay Eh, dadkana dhowr boqol oo qof dalka dhowr boqol oo qof taladiis keliya maaha ummadda soomaaliyed waa tiro badan tahay malaayiin weeye waxaa loo baahan yahay dadka ehelka oo dhan in la dhegeysto mogtahay waayo mustaqbalkaygii weeye kaagi weeye kan carruurtayada weeye kan soomaaliya oo dhan weeye dibadiyo gudaba marka cid gaar u leh oo lista unika ah ma jirto hawshaan iyada ah annagu waa ka waan waan waan fiirinay waxaanu aragnay waxyaalo badan oo iska soo horjeeda oo abuuri kara ee, dhib weyn dalka ku abuuri kara maalan waayihii hore dowladihii ka horreeyey oo ku meelgaarka ahaa oo laga soo bilaabo carta dad dhowr boqola meel la isugu geen jiray ayagoo mm, ku dirara isu- qa- goosaha isqabsada waxunbaa soo bixi jiray Ee, shidadu waa yarayd inkastoo lagu diriri jiray hadda waxaa moodaa in loo safriyey dagaalkii ee, jifooyinkii iyo dego- degaamadii iyo tuulooyinkii baa loo safriyey Ee, arrintaas waxay keenaysaa dhibaato waayo dowlad qabiil laguma qaybin karo qabiilka nin walba ah ninka b h d da haysta iyo wiilka geela jira de hadduu ay murmaaro yara waraa anigu waa eh, xildhibaan baan rabaa kana xildhibaan baan rabaa waxa ka iman kara waa doctor waxay ahayd mar haddii four point five la yidhi oo la- la gabay xilkii ahaa in xisbi iyo cod qof la gaarsiiyo in la koobay ahayd oo aan lagu baahin dalka mushkiladda waa qodob qodobka labaad shan la kabay maraysaa mar waxaa la yidhi qabiilkii kriteriyadu waa qabiilkii ha lagu soo xulo oo konton qof iyo odagii iyo waxa marna waxaa la yidhi guddi eh, heer eh, qaran baa eh, eh, muxuu ahaa election baa ansixinahaya waxay maraysaa guddi heer eh, eh, gobol Eh, guddoomiyihii gobolka ama waxa hadda madaxweyneyaasha loo bixiyey ayaa ayaa haddana saxiixaya intaasi waa wax iska soo wada horjeeda weeye yani linear maaha waxa waxa la waxaa la rabaa inay nooc ku socdaan mugta haddii qabiilkii inta soo doorto guddigii diido hadda qabiilkii guddiga way isku dhacayaan Marka- haddii qabiilkii soo doorto oo oo ninkii madaxweynaha meesha ka diido qabiilkii marka waxay keenaysaa is- instability waxay keenaysaa yani marka eh, waxaa leedahay dowladan dhib weyn bay u keenaysaa ummadda haddii eh, wixii looga baahnaa ma qaban aa leedahay saas weeye hay maxamuud geedi oo hilowle ex xildhibaan hore haye آه، بسم الله الرحمن الرحيم الله وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وصحبه اما بعد ما هاد ما انت الله يسوناتي انت قدي waxaan salaamayaa dhamaan mas'uuliyiinta ay uga jirta barnaamijka ee sidoo kale waxaan u salaamayaa bahda VO-da iyo dhegeystayaasha intaa kadib een haddaan usoo laabto mawduucan laga hadlaayo oo ah shirkii wada tashiga madasha ee dhawaan soo gabagaboobay runtii qodobada ka soo baxay hal mar ayaan isha mariyey een ima xiiso gelin aan dib ugu laabto oo aan akriyo waayo waxaa isla markiiba iisoo baxday in aysan ku salaysnayn dan soomaaliyeed ku salaysnayn balse ay ku salaysnaday legdan siyaasadeed ee qaawan ee nambarka yar ee hadda waddanka hogaamiya lagu qancinayay oo weliba ku dhaliilayo inay iyaga ku heshii waayeen laakiin sida mugdiga lagu sheegayo beesha caalamka si u soo baxaan ayuu yidhiheen waxaa uun isu halkaas ugu imaada waxaadna moodaa inay tahay problemku wixii soo jiitamayay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ururka ahay nidaamka ha loo maro four point five iyo deegaan aan ha loo maro ayaad moodaa mas-uuliyiinta ku keeneeday in uun meel uu lasoo keeno si loo soo saaro communicate marka aniga aragtidayda qof ahaan waa qaldanaa karaa waxaan ku mataali lahay daah dhisan dhowr biyaano balse foundationka hoose uu qalluucan yahay marna haddii uu qalluucan yahay foundationka hoose uu qalluucan yahay wax kaste kor laga sameeyo marna ma toosayo waayo marka la leeyahay qalluucan waxay tahay cid cid kasta hee nasiib u yeelatay xilligan inay xil qabato in aysan fulin dhaaftay iyo dhaaratay ay ku beeskaraysan number one mid u- asagoo xil qaran haya u- u- xagga iyo maarata qabiil mid u janjeera deegaan u janjeera mid dowladaha soomaaliya cadow ku ah xaggoor u janjeera eh, la- kursiga ku- kursiga ku weyn marka waxaa meesha ka maqan cid u hiilisa soomaalida dhiban ee intaas soo maryana ee amba baraha isku shubaya amba xerada qaxootiga ku jira amba ilaahay maadi xabsida ku jira amba ku jira qabowyada yurub iyo north america kuma salaysana waxay ku salaysan tahay waxaa soo baxsaan u arko legdan u dhexeeya Midda siyaasadeed alle.
midda kale oo aan ku ayido waxay tahay markaa isha mariyay hal qodob oo ah qodobka g oo dhahaya gabdhaha u tartami doona hala siiyo boqolkiiba soddon intaas ayaa wax uu qayb ka mid a qaybaha bulshada uu dan ku jira inta kale waa wax ku salaysan wax hadda soomaaliya waayahay hoose u geli doonaa waayahay gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaab Een, marka hore waxaan salaamayaa xildhibaanadii hore iyo kuwa hadda labadaba Ee, runtii fursadan qiimaha badan leh iyo bahda idaacadda v o a dhegeystayaashii adiga colaadaba Ee, runtii aniga markaan ku hadlo ee, doorka haweenka ee, waxaan rabaa in qodobo aragtida guud ee shirka waxa ka soo baxay ka haween ahaan marka aan fiirino annaga waa soo dhaweyneynaa bacdamaha waxayna siduu xildhibaankeeni hore uu sheegay miiska la saaray Een, mid kale oo aan danaynayna haween ahaan markaan fiirino een, waxay ahayd fursad qiimo badan in dad soomaaliyeed oo mas-uuliyiina intay meel isugu yimaadaan waxuun gaaraan waayo waxaan dhibsan jirnay een, waa loo yeeriyaa waxay laguma heshiinin aragtida guud markaa fiirsa maslaxadda dalka een, hadday noqoto axsaab iyo hadday noqoto cid walbaba ee ragga soomaaliyeed ayagaaba loolan gaarahaybay ku jiraanoo waaba qaab kale marka doorka haweenka een, xaggaas waa kasoo dhaweyneynaa midda kale ee midda ananu aan matalaye ka gobolka banaadir ahaana waxaan ku dhaliilayaa inaan laga qaybgelinin Lasoo hadal qaadinba.
gobolkii banaadir ee ahaa hooyadii gobolada een, caasimadii ummadda soomaaliyeed ee shan iyo labaatanka sano ayadu dhibaatada gaarkaa la daala dhacaysay ee dowladda dhexe iyo xildhibaanadaba ay waxaan isleeyahay intaba ay iloobeen iyo maamul goboleedyadii ayaga laftirkooda imaanayay in laga bixiyo doorkii gobolka banaadir inuu ka maqan yahay maqaamkii magaalada calaamad su-aal iska saaran yahay taas oo ay mas-uuliyadeeda qaadayso een, een, sharci dejiyaasha ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka een, een, marka la fiiriyo iyo maamulkeena anagu doodeena iyo baahida aan qabno waa noo gaar laakiin gudoomiyaha golaha shacabka indhaha lagama qarsan karo tirada iyo miisaanka culayska maqaamka dadka ku dhaqan caasimada gobolka banaadir oo bataatanba ka maqanba ee golihii sare oo korkeena lagu qaybsaday xubnihii soo haray oo haddana ayaga qaybo kamida lagu raaligeliyey marka xildhibaanadii hore iyo xildhibaanada hadda jooga iyo cid kasta oo mas-uul ahba waxaan dhihi karaa aniga qodobadaas gebi ahaantoodba marka laga reebo doorka haweenka qodobka maaragtay oo gobolka banaadir markaan usoo laabto ka gobol ahaan anaga waxba kumaan helin inta inta aqalka udub dhexaadku maqan yahana waxba kama hagaagi karaan aan isleeyahay marka brograamadaas ama ha lagu heshiiya amaya lagu heshiinin waxaan dhihi karaa waa ilmo aabba aan lahayn oo way kale.
hoos ugeli doonaa xildhibaanadana waa kala qayb qaadan doonaan Een, xildhibaan cabdi bare een, markaad fiiriso sida maaragtay awoodda odayaasha ee soo xulaya xubnaha labada aqala la yiri iyo aqbalaada madaxda maamul goboleedyada markaad fiiriso waxaas markaas sidee isku qabanaya horta waxaan rabaa intaan su-aashaas u gelin su-aalo xoogaa baarlamaanka dhaliil usoo jeediyay saaxiibkii sakriya oo ahaa mustaqbalka dadka qof uma wixiisan karo iyo xisbiyad u ka hadlay horta waa run xisbiyada inaan la samayn aad baan horta uga xumahay sababta keentayna waxaa weeye mas-uuliyadda baarlamaanku ma lahan waxaa iskale mas-uuliyaddeeda waxaa iskale xukuumadihii isbabeddelaya iskale in wax badan oo harsan oo la samayn waayena waxay ku dhacday inay imaan isbedelkii maaragtay isqabsigii xukuumadda iyo madaxtooyada isku qabsanayeen iyo dhib badan oo yimid ba horta wax walba dib ugu dhaceen ma ahayn wax maaragtay xisbiyahoo ama baarlamaanku diiday ama ciidu diiday ma ahayn isbedelkaasu ahaa xukuumadan cusub baa hadda la rabay maadaama iyadoo horta inay soo bandhigto oo bannaanka soo saartay ahayd oo taas waxaan rabaa saaxiibka sakariya inaan ka qanciyo inayn ahayn wax maaragtay baarlamaanku hortaagan yahay annagaa raalli ka in xisbiyada la sameeyo laakiin waa arrintu dhinaca xukuumadda ka magaciisowday arrinta kaleetana waxaa weeye runtii oo hadda taagan oo aada loo dhaliilayo waxa weye marka horena waa sheegay haddana waa ku celinayaan horta waxa wax la dhaliili karaa waxa hadda soo baxay waxa weye waa communiqueyo waa tala soo jeedin ay soo jeediyeen mas-uuliyiintii dalka markaas ma- ugu sarreysay iyo beesha caalamka oo aragtay xal sidaan u aragtay xalku marka wax qofku markuu wax walba gaaro waxaa fiican sida sharcigu yahay oo cid walba og tahay baarlamaanka in la horkeenayo waa taan lahay yaan laga hor dhicino maaragtay mucaaradnimo iyo magacis yaan la muujina horta bal baarlamaanka waqtigeeda ha la gaarsiiyo waa ogahay halkan dadka anu waa ka warqabaa wax badan qodobo badan baa shacabka anu ku dhex jira aada u diidan yihiin marka wax kastoo ay diidan yihiin waxaa la raba inay falanqeeyaan oo wax ka bedel ku sameeyaan wax muxuu aha wax kadarasa ku sameeyaan waa baarlamaankii ma ahan wixii hadda ay soo saareen mas-uuliyiintu soo saareen in la leeyahay sida duudub ha lagu qaato marka wixii baarlamaankii hor imaanaya midda kaleeto ee, waxaan rabaa inaan dadka u muujiyo ee, soo kama sii darnaadeen haddii inta puntland sidii doorka hore intay halkaa istaagto tiraahdo wax ay- ay- ay four point five ku dheganaato ee, ay ku dheganaato muxuu ahaa degmo maamuladii kale ay ku dheganaadaan muxuu ahaa degmo ay degmo ku 4.5.
dheganaadaan ay ku dheganaadaan qol- ay- ma- afar- afar dhinac isku dheganaadaan oo la kala taagnaado taas waxay ahaan lahayd soomaali ay kala tagtay marka anigu waxaan qabaa xalkan maadaama puntland iyadoo four point five ilaa hadda aan raalli ka ahayn haddana waxay wax walba ugu tanaasushay midnimadii soomaaliya sidii lagu heli lahaa marka qodobadan lasoo saaray hadday qayb ka yihiin ayagu keligood ma soo saarin oo wax puntland soo saartay maahan maamuladii oo dhan iyo maxaha mas-uuliyiintii dalka ugu sarreysa isla gaaray isku raac isku raacay ayadii marka waxaa la rabaa hab kaloo farmasamaed in lagu xeeyo waxyaabaha anugu runtii aan qodob anigu runtii aan aada u diidanay aqalkan saro aad weydiisa waxaa weeye een, aqalkan saro maaragtay leeyahay gobolada iyo een, muxuu ahaa een, maamuladii soo soo xusheen taas iyo midaan kaloo qodobkan kale oo ah een, f- een, isinka ha lagu xoojiyo konton ha lagu xoojiyo anigu midaas waa waxyaabaha kule baarlamaanka u taalo baarlamaanka soo saarahayo waa run oo caqabad badan baa ka imaan doonta maaragtay maxaa yeelay reerkii maanta toban xildhibaan leh waxaa laga rabaa muxuu aha shan boqol oo ergaa laga rabaa waxyaabaha u baahan baarlamaanku inuu saxo oo bay u baahantaa marka waxaan rabaa waxyaabaha hadda lasoo saaray warmurteedka lasoo saaray qof walba khalad ha u arko qof walba si gaara ha u tilmaamo waxaan qabaa baarlamaanka in loo daayo oo baarlamaanka laga warsugo Een, baarlamaanku shacabkii soomaalidu matalaa wixii baarlamaanku go-aanada ka soo saaro oo lagu soo waxeeyana shacabka soomaaliyeed inuu taageero kulley baarlamaanka soomaaliyeed ma filahayo waxaan shacabka soomaaliyeed u cuntamin ama dhibaateeyo inuusan u magaciisoobin arrimahan kaleo muxuu ahaa gudoomiye Jawaa- eh, jawaari ee ka shirqamisay gobolka banaadirna waa arrin ayana soo socoto lagama tegin eh, waqtigeeday leedahay waqti wax fiican baa inoo haray waana imaanaysa waxaan aaminsanaa wax walba sida ugu fiican inay ku dhammaanayso marka yeennaan wax walba mucaaradnimo ku samaynin aynu wadada wanaagsan ku qaadno aynu sugno go-aanka baarlamaanka aynu sugno la horgeyn doono aynu sugno Een, maamulada iyo mas-uuliyiintaas kalena haddaynu maalin kasta wixii lasoo saaro mucaaradnimo aynu si kale farta ugu fiiqno dowladnimadeen dowladnimadeenaa khatar garaysa caalamku wuxuu noo arkaya dad aan dowlad rabin dad aan kala dambayn rabin dad aan nidaam rabin baa caalamku noo arkaya marka waxaa fiican aynu maanta soomaaliya dowladnimay u baahan tahay dowladnimo dowlad dowlad xun dowlad bay dhaan tahay aanu bal hal wada isugu nimaadno wuxuun maanta isla qaad isla shan qaadno oo wado wanaagsan aanu isu keenno هاي إن سؤالش سكرية أو بندقية maya in general horta waxa weeye soomaali walaalkay cabdibare waa mahadsan yahay si fiican buu u dhigay soomaaliya horta ma wada jirto gobolladii koonfureed oo talyaanigu gumaysan jiray weeye waxa waxaan isku haystaa waxaad moodaa in gobolladii waqooyi oo dalka ka mid ahaa in faraha laga qaaday la fasaxay aan laga hadlaynin labada kun iyo toddobiyo tobankay doorasho gelahayaan nin qabiil afar iyo bar kusoo baxay iyo nin doorasho kusoo baxay horta bulshada isu soo fariisanayaan arrintaas waxa weeye in hoosta laga xariiqo baarlamaanku hadduu dan soomaaliyeed ka shaqaynayo waxa weeye in la tixgeliyo midnimadii ummadda soomaaliyeed wadahadaladii la bilaabo somalilan iyo muxuu ahaa ee gobollada koonfureed waa qodob danba lagama leh Wa- waxaan maqli jiray soomaalidu waxay tidhahdaa raas kambooni ilaa raas casayr raas kambooni Laakiin raas way ku casayr waa jiraan.
inta talyaaniga Way- way ku jiraan, Maya, soo ma?
maya, Qaybtooda waa la siiyey, soo ma?
maya, maya, maya, maya. qaabka hadda loo sameeyey looma siinin maqlaysaa maba laga hadlinba iyaga kow أيق Labo, لفتقود لكن ويكهدل سوماليلاند ويسكدي maya waxa- maya iyaga iyaga waxaa loo baahan yahay baarlamaanka iyo dowladda talada haysaa inay wado wadahadalkii waa istaagay sida la socotid muddo muddo ka hor buu istaagay mogtahay taas waa mid midda labaad arrinta tan ah ee sidaan u sheegay shanta lakaba oo la marayo conflictiga iyo waxay dib noogu celinaysaa muxuu ahayto wixii aan soo dhaafnay oo isafgaranwaadka iyo dhibaatada ah puntland iyo dowladda dhexe inay heshiiso anugu waa soo dhaweynay hadaanu xisaabtanahay anugu shakhsiyanna waa taageersanahay soomaali khilaafkeeda ma rabno laakiin waxaan rabnaa waxaa lagu heshiinayaa in wax soconaya oo dadka soomaaliyeed aan dhib ku celinayn oo ilay nabaro badan baa nagu yaallo aanu soo marray shan iyo labaatan sano meel walba daqar baa nagaga yaallo oo eh, muxuu ahaa eh, aan ma- ma- ma- qaar bisko qaarkood aysan biskoon in badan aysan biskoon marka in la daqaniyo kuwaas oo aan dhib horle ku noqonno horta ma rabno saddex waxaa la yaab leh dad iyo dal iyo duunyo haraad iyo gaajo iyo abaar iyo colaad isu barkadeen oo aanu ognahay dad badan iyo duunyo badan haraad inay u dhinteen iyo gaajo oo aan laga hadlaynin xukun laga hadlayo waxay ku tusinaysaa halkaas dadku inay doonahayaan dad gaar ah oo yar inay doonahayaan inay kuraas ku raaxaystaan oo meydka dadka kale xataa hadduu jaranjar u noqdo ay ku fuulaan maqlaysaa Eh, halka kan koonfur meesha dalka ugu biyo badan bay ahaan jirtay maalin dhowey sagaal iyo labaatan qof baa ku dhintay gaajo iyo haraad ugu dhintay xoolahoodiina waa finish wey dalkao dhan waa sidaas wax ka Laakiin hadlaaya way- emergen- way la Maya, socotaa dowladda.
maya, halaw. waa la socotaa lama rabo emergency baa la rabaa waxaa la rabay hawsha maanta laga hadlo oo soomaaliya ka hadasho dibad iyo gudaba inay ahaato in la mobilize gareeyo ama la dhaqaajiyo awoodda intaan awood leenna oo dhan iyo adduunkaba in halkaa lagu wajahayahay ma jiraan waxaas laxdu kana abaarmo soo maaha هاي Eh, taasina waa waa waa dhaliil Eh.
kale waxa weeye mucaaradku waxbuu saxaa ummad aan mucaarad lahayn oo xisbiya lahayn meel ma gaarto annagu waxaan ka hadlaynaa wixii fiicanna waa fiican yihiin baan leenahay puntland iyo dowladda dhexe inay heshiiso waa fiicnayd laakiin waxaa ka fiicnayd sidaa sidaan hadda wax loo sameeyey hal nooc in lagu socdo ma maamulada iyo dowladda iyo aad waxaan dad soo magacaabahaya oo waxa waxaynahaya mise qabiil laakiin qabiilkii iyo maamuladii markii layska hor keeno oo laysku qafilo adeer dhib weyn baa ka imanaysa allahna muujiyo dhibtaas waxaan rajaynayaa xildhibaanada siduu u sheegay xilkooda inay qaataan oo arrintaa Ay saxaan, ay- soo ma?
ay saxaan oo ay lafaguraan baan ka rajaynaynaa Eh, hadday saa sameeyaan soomaaliya god bay ka caymiyeen حلبان يعقوب هاي بسم الله ما سنت هرت استاذ هرت صاحبك زكريا oo hadlay waa waxyaabo badan ay macquul ay ka yihiin hase yeeshee markaan ka hadlayno arrimahan hadda doorashooyinka ama xisbiyada ha ahaadeen ama nidaamka hadda doorashada loo geli karo muddo hal sano ayaa socotay processkan oo ah habkee doorasho u dhacaysa see ku dhici karta runtii dalkan waad og tahay amnigiisa dal soomaalida dhan ay gacanta ku wada haysa maaha dowladda gacan kuma hayso maamuladu gacan ku- ku wada hayaan Een, waad og tahay arrimaha soomaaliya laftigooda keligooda uma gacan banaan kaalmo ay u baahan yihiin wax walba ay sameyn in la kaalmay u baahan tahay marka markaan ka hadlayno in wadankan meel kamid a markay dhibaato ka dhacdo in soomaalnimo loo gurmudo oo waxyaal loo sameeyo waa mar dalka dhan ay gacanta ku hayso waay horta taas midda labaad een, xisbida markaan ka hadlayno baarlamaanka intuu xukuumadda soo daahisay ayaa baarlamaanka gudihiis sameeyey oo shaqo ka bilaabay kadib ayaa xukuumadda loo gudbiyey dadaalka oo sharci dejinta ay sameeyeen ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah arrintan hadda somalilan markuu oo laga hadlayo waxaaba lagu hayn karaa four point five lagu hayn karaa isleeh sababto haddii four point five kaas aan lagu haynin oo gobol gobol wax loo qiibsado oo ama deegaan loo qiibsado ayagana aan deegaanka aysan kusoo qiibgelin ama degmooyinka iyo gobolladii ay ka yimaadeen aan lagu soo doorin maba la hayn karaa waxa loo fasaxay in ay gooni ugu ahaan marka qabaailka lagu waxaa haynaya lagu hayn karaa hadda four point five ka lagu hayn karaa mana ka baxsan karaan deegaankii dad u dhashay ayaa matala nin oo maanta degmooyinka ka mid ah ama gobolada eh, reer gobolada waqooyi ayaa maanta ra-isul wasaar ku-xigeen ah xildhibaano ka mid ah marka taas waxay la mid tahay in lagu hayn karaaba four point five midnimadii wadajirka soomaaliyeed taas waa waa qodob- nuuca doorashada xilliga nooca sanadka.
doorashada iyo xilliga udhaas waa taas waa qodob qodobka labaad een, maqaamka magaalada muqdisho sida eh, walaasha ay ka hadashay waa aniga waxaan ka mid nahay dhowr iyo toban xildhibaan hadda kormooshinkeeda aan keennay in laga hadlo runtii een, waxyaabaha laftigooda ee, een, see laga yeelaya hadda ida laftigeeda mar mar waxay u muqdisho baa- oo kale ama gobolka banaadir oo kale yaa matalay waxaa matala dowlad Yam.
hadda waxaa matalaya laftigeeda eh, in meelkan in laga dhiga macnaha muqdisho aan ku noolnahay madaxweynihii haruntiisa muqdisho waaye dowladdii harunteeda muqdisho waaye waxaa matala dowladda soomaaliya matashada sideeda yaa matala kelmadda in meel gooni loo dhigo iyo yaa matala anagaaba matalna madaxweynaha matala ra-isul wasaaraha matala dowladda dhexe ayaa matasha maamul ayay leeyihiin nidaam iyo kala dambeyn ayay leeyihiin habkee loo marka loo sameynaa oo oo eh, maqaamkii see loo sameynaa ma soomaali ka dhexaysa see looga waa dhigaa habka caasimada ka Habka caasimada.
laakiin qaabka oo xulidda markii laga hadlaayo oo soo xubno kuma laho dad ma ku yeelan karaan xubno u gaara four point five mar haddii laga qiibiyey xubno gobolka banaadir u gaara ama ama een, ama degmada baydhabo u gaara ama ee, ee, degmada een, een, marka soomaaliya ka wada dhexaysa le cid ugu soomaalida ka wada yeeman dhexaysa waxay ka mid tahay midnimadii wadajirka soomaaliya qof alla qofkii four point five kaas ama deegaan ahaan ama sareer ahaan kusoo galo ana adha waa beri haddaan ku dhashay maanta berito xildhibaan aan noqdo anaa matale gobolka banaadir Aye.
waa mahadsan waayahay Een, xildhibaan geedi آه، بسم الله الرحمن الرحيم آن، waxay hadal yar iga raacay xildhibaan bare aadna aan u ixtiraafo faahantiisa balse ereyga uu bashuu ka yidhi een, wixii la soo sameeyey ha looga dambeeyo ha lagu ixtiraamo hogaanka maanta soomaaliya ka jira hadday noqon laheyd kan federaalka amba ka maamul goboleeda waxaan weydii lahay saaxiibka xildhibaan cabdibare miyaysan shalay ahayn in iyaga isugu tegay ra-iisul wasaarihii ee dowladda federaalka iyo tegay puntland markii muddo lagu daalay la yidhi wixii ka soo baxay aamini mayne aamini dowladda ha aamini mayne beesha caalamku waa inoo damaanad qaadaa kuwa heerkaa taagnay ayuu u- u- xildhibaanka iyagoo loogu simo waa su-aal anigu aan isweydiinayo inta dhegaysanaysaan aan udaynaya tan labaad puntland uu ammaanay waa run puntland waa anigu qof ahaan geedi ahaan runta aad ayaan u ammaanayaa shacabka dega iyo maamulada een, horey aan iraaho haddaan la isxasayna waa meeshii laakiin tanaa- tanaasul tanaasul haddii la muujiyey meesha oo in la hore loo socdo soo wanaag ma Eh, wixii wanaaga wanaag laakiin taas hadda wanaag maahan uga waxaan rabaa in aan idhaaho puntland waxaa ka soo jeeda siyaasiyiin qaaban badan aad hore wadankana hore usoo usoo hogaamiyey la mahadiyey haddana aan rajay doono xilligood inay ka imaan doonaan laakiin tan maanta taagan siyaasaddu sira waxay leedahay majority iyo waxay leedahay minority four point five right or wrong waxaa lagu ahay majority lagu ahay iyagoo minority stigti ku noqdeen ay ku dhigeen four point ay ku dhigeen maartay lagu xuso deegaan lagu soo xog- lagu soo xulo taas waxaan aaminsanahay inay wax u dhimayso guud ahaan soomaali ahaan qaar ahaan sumcaddii fiicneed ee loo yiqiinay puntland haddaan usoo laabto su-aashii markii hore ku saabsaneeday een, soo xulidda aqalka hoose ee odayaalka Ay aheeday waxaan taa u arkaa inay dabamarsan tahay mahmaahda soomaali amba meelaha qaarkood looga mahmaaho la yidhaaho calooshu waxay ku xanuunsato looma celiyo marka baar dowladda hadda jirta waqtigeeda sii dhammaanaya ayagaa soo xuleen waxayna abuse gareeyeen ama ku gudbeen ay ku gafeen mas-uuliyadda ay lahaayeen waayo beel kastaba waxay ka soo xusheen qofkay iyagu la heshiiyeen kaliya maha cid ay kala tashadeen cid ay waxweydiiyeen male marka waxaa halkaa ku kala dhimatay iska daawal beelabeelay qabiila deegaan u dagaashanay hadda jufojufadii iyo jiribjiribka ayaa maanta col col loo yahay waxaa koosgareeyeen waa iyaga waayo iyagoo dadkii beelihii amba jufadii kala tashan yaa diserve gareeya yaa kuwalafayda ayay beel kastaba ninkii qofkay kala heshiiyeen amba jeeb kale ha noqoto amba wax kale ha noqoto ayay soo xuleen haddana hadday weli sii xulayaan waa calool waxa ay ku jirto dib lagu celinayo Een, guddoomiye waxaa la yidhi gobolkii banaadir ama magaaladii muqdisho dadka ka wada dhexaysa halleeya والله marka cid horta kasta horta xildhibaan yacquub waxaan leeyahay een, aad u mahadsan tahay een, ra'yigiisu dhiibtay laakiin waxa ag fadhiya waa jawaahir baarqabo ah gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir Een, civil society-ga gobolka banaadir aan aniga dadka cod dheer ku doonaya xaquuqda gobolka Een, inta i dhegaysanaysa iyo cid walba een, mas-uuliyaddeeda waxa qaaday oo qaadaya oo meesha dhigay een, maamulka hadda jiray intii ka horreysay hadday mar hore ee, doorasho inaan golo deegaan aan maaragtay isa soo doorano la sameeyo in dowladda dhexe ay nagu mat annaga idin matalayna markuu leeyahay muxuu igu matalayaa baarlamaankan beeluu ka soo jeedaa een, deegaanuu leeyahay waa xildhibaan laakiin annaga waxaan anigu leeyahay een, cidnina ma mateli karto waxaana gobol istay taagan xaqaan u leenahay waxay gobolada heleen inaan helno waxaan xaq u leenahay inaan isdooranno een, ma aha in annaga nalagu matelo Maxaa loo rabaa waa isla idinla gobolka deganahay Banaadir?
weliba waxaan rajaynayaa maxaa loo reebaa isla aqalka baarlamaanka iyo kan prime ministerka iyo kan madaxweynaha fiijirka in kire laga qaado oo maamulka gobolka banaadir ay lacagtaas usoo xarooto ayaan anigu rajaynaya insha allah inaan wada degno caasimada oo guriga ummadda soomaaliyeed uu yahay oo aan ku wada noolaano cidna uma diidayno laakiin maqaamka magaalada muqdisho cid la weydiinayo gorgortan ma laha cidna laga sugi maayo waxay waajib ku tahay dadka shacabka ay dhegaysanayo iyo cid walba oo mas-uulay aqoon-yahanadeeda waxaan ugu baaqayaa waad u jeedaan haddii nala matelayo haddaan nala laakiin laakiin matelayo habka doorasho No, no.
habka doorashada golaha sanduuqa la dhigayaa annagaa isdooranayno golo deegaanan samaysanaynaa een, maamulka gobolka banaadirna wuxuu noqon doonaa maamul la mid a marka xubno gobolada xubno matalow geysanaya ha leedahay.
absolutely Doorasho.
golaha sare iyo golaha dhexe labada waa ka qaybgeli doonaa insha allah waan u dagaalamaynaa waxaan ku dagaalamaynaa qalin qof walba oo muwaadinana in axsaab la sameeyo in maaragta baarlamaan aan ahay la yidhaahdo in la yidhahdo annagaa idin matelayno annagana lama mateli karno annaga maamul aan nahay barasaabyada imaanayay madaxweynayaasha ah ee barasaabyada u dhigma ayuu la mid yahay madaxweynu noqonaa marka gudoomiyahena gobolka ayaa madaxweyne noo noqon doona marka ma ogolaanayno gobolka banaadir daqligeena toddobiyo toban degmaan nahay haykalka iyo qaabkii saddex gobol iyo laba gobol baa annagaa u dhigano marka soomaaliya maanta waxay u baahan tahay samata bixin walba
dhegaystayaal intaa haynoo jooga barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay gala qayb galeen xildhibaan cabdi barre yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya sidoo kale xildhibaan yacquub cali maxamed waa mudane ka tirsan isaguna baarlamaanka soomaaliya gudoomiye jawaahir maxamuud baarqab oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir iyo maxamuud geedi hilowle oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii soomaaliya iyo sakariye xaaji maxamuud cabdi oo ah siyaasi soomaaliyeed xilal kala duwanna soo qabtay sidaas iyo nabadgelyo
waxaad dhegeysanayseen qaybtii koowaad ee barnaamijka faqraada toddobaadka oo uu soo jeedinayay wariyaheena magaalada muqdisho axmed xasan colaad iyadoo qaybta labaad ee barnaamijkana aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da haatanna haddii aan eegno dhinacaasi minneapolis cadnaan cabdixamiid faarax oo labaatan sano jira ayaa shalay maxkamad ku taala gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxa uu ka horqirtay dembi lagu soo eedeeyey oo ahaa inuu taageeray ururka isis ee ka dagaalanta wadamada suuriya iyo ciraaq cadnaan iyo dhowr wiil oo kale oo soomaali ah ayaa la sheegay in ay isku dayeen inay ka dhoofaan una dhoofaan syria si ay uga soo barbar dagaalamaan xag jiriinta isis halkaasi oo qaarkoodna lagu eedeeyey inay lacago arrimahaasi lagu fududeynaya aruuriyeen cadnaan oo ah ninkii labaad ee dembigaasi lagu soo eedeeyey kana horqirtay maxkamadda ayaa shalay qirtay inuu ururkaasi taabacsanaa kadib markii uu daawaday muuqaalo tiro badan oo loo soo jiidanayo jihaadka dhallinyarada turjumayana in ay jihaad galaan ayaan maxamed faarax oo ah hooyada dhashay cadnaan cabdixamiid faarax ayaa waxa ay shalay xaalad caafimaad darro ay la soo diristay iyadoo maxkamadda joogto kadib markii ay si deg deg ah uga warheshay in wiilkeedu uu qirtay dembigaas islamarkaasina muddo dheer ka walwalaysay laba wiil oo ay dhashay oo xabsiga ku wada jira isla arintaasina ku eedeysan haddaba wariyaha v o e da maxamuud mascade ayaa hooyadaasi ayaan waxa uu ku booqday gurigeeda wuxuuna ka wareystay xaalkeeda halka uu marayo waa waxay naga qarinayeen oo ilaa iyo wiigaan oo dhan bay wadeen ninka u ah jarge looyarka u ah oo hadda aan u qabanay iyo kuwa dowladda ayaamahan oo dhan bay waxay isla wadwadeen xalay bay laasti minut sagaal nine o'clock markay ku taagneed saacadda ayuu isoo wacay ayuu wuxuu igu yiri wiilkaaga beri wuxuu leeyahay koorti anoo aada u hoolaysanoo awalba iska xanuunsanaa oo maxaa leedaha dhiikarna aan qabay ayaa wuxuu igu yiri wiilkaaga beri sagaal saac u- eh, nine o'clock uu imo inta morning markaasaan kuri nine in the morning maxay tahay waxaad hore aada iigu soo sheegay iyo wiilkaaga waa dhalti waa labaatan jir marka adhalti labaatan jir waxay ugu qalantaa nacam waxba laguma sheegayo hadda kabacdi haddii anaga aan rabno anna waxaan lacagta waxaan kuu siiyey oo intaas aad cunugayga ula shaqaynaysay aamin aan ku aaminay iyo aamin aan aamintay marka asagaa ku qalqaaliyey waa wax cilmaha lagu qalqaaliyey oo madaxa iyo meel kasta loogaga shubay arrintii xalay uu igu sameeyey la-aadigeedana saaka markii meesha maxkamaddii la tegey jaajkii markuu soo galay oo kaca la yiri oon kacay anoo waxaan arkay mascad- mascadoo dhulka jiifo oo maxaa layirahdaa Meeshaad ruux- ku dhacday.
meeshaan ku dhacay wadnaha aada ii garaacay een, blood brusherkaygana cirkuu galay een, marka halkaasay ka bilaabatay sababta xanuunka ii keentay iyo ina meesha ku dhaco kabacdi cisbitaala lagu geeyey gormaad cisbitaal kasoo baxday Een, isbitaalka waxaa la geeyey markay sagaal nayn ay ku taagneed saaka markii ambalaas ay la carartay abad norwestaa la geeyey adiga meel kasta ay iga fiiriyeen haad balaag basharkaaga aad buu u kacsan yahay dheheen marka waa u sheega waxaa dhibaatooyin ay haysto Een, daawooyin badanna way soo siiyeen marka hadda adiga galabta camal oo kale maray ahayd afartii mise shantii aan ka imaaday isbitaalka walaalkiis hadda see dareemaysa wallaahi aadaan u xanuunsanahay wadnaha aada u ii garaacaya oo waxa waaye een, hooyo iska stresskeeda iyo xanuunkeeda aanan halkan lagu soo qiyaasi karin ayaan ahay waa garta Eh, ayaan marka eh, waxaad sheegtay in eh, eedahan lagu soo eedeynayey iyo qirashada uu qirtay eh, aanay islahayn oo aad aaminsan tahay adigu in wax lagu qalqaaliyey ay tahay isaga aan ka soo go'in Eh, arrintaas maxaad ku xaqiijinaysaa inay sidaa u jirto waxaan ku xaqiijinayaa arrintaas because ilmo yaroo labaatan sano jiro markay dhinac kasta ay kaga yimaadaan dowladda iyo jaajka looyarka oo iskugu tagayaan meel kastay ka galaan ilmo yar oo labaatan sano jiro oo lagu cabsiinayo life xabsi daa-ina ayaad galaysaa forever kama soo bixaysid een, jeelka ilmihii wuu cabsan oo wuxuu isleeyahay adoo labaatan sano maanta jirtid xabsi daa-in haddii lagu geeyo ayaga iska raaxadalkooda waxay ku leeyihiin Eh, wiilkaaga ee cadnaan eh, dabcan sidaadii sheegtay waa labaatan jir eedahana hadda dabcan wuu qirtay Eh, waxaan ognahay in qofkii aan qiranin haddii lagu helo dembigan ilaa xabsi daa'in uu noqonayo Eh, laakiin qofkii qirta laga yaabo in ilaa shan iyo toban sano iyo wixii ka yar lagu xukumo marka wiilkaagu intii xabsi daa'in lagu xukumi lahaa in uu qaato shan iyo toban sano iyo wixii ka yar in lagu xukumo soo taasi lama oran karo isagii danud wallaahi mascadow aniga waan rabay ilaa iyo trialka inuu joogo because dowladdan haddii evidence ay haysato badan mar hore ayay caruurtan ay xukumi lahaayeen ay jeelasha waaweyn u gudbin lahaayeen halkaas waxaa ka cad inaysan waxba dowladda aysan haynin ay caruurtan dhexdooda adda ay rabto inay ayaga inta isku dirto ay labalaba tidhaahdo okay hebel wuu qaata dhiil ama hebel waa lasoo daynayaa adigana waxaad tidhaahdaa hebel baa waxaanoo dhan igeliya dheh marka waxaana waa wax iska game iyo britition iyo balaayo aanan la garanaynin ay caruurteena soomaaliyeed ay la kowsadeen waa walaalkiis Eh, waxaa jira wiil kale adigu aad dhashay isna oo la yidhaahdo maxamed faarax oo afarta wiile hadda soo hartay ee maxkamaddoodu ay bisha soo socota bilaabanayso ee ku jira isaga ma laga yaaba inuu isna qaato ee heshiis ah in uu qirto dembiga lagu eedeynayo ma u malaynaysa arrintaas inay dhacdo ma u malaynaye een, qofna waxa waaye kiiska ay leeyihiin caruurtan qaata waa caruur yaryaroo labayo labaatan sano jir waddankaana ku dhashay qaarkoodna ayagoo yaryar la keenay mana u malaynayo dowladdan haddii evidency badan ay haysato ilaa hadda wakhtigan inay isla soo gaari lahaayeen dowladdana waxay ka cararaysaa maxkamadaas iyo wakhtigaas kale ay sii gelinayaan iyo lacagta ay sii gelinayaan ayay diidan tahay mana qaadan doono mana qaadanayo insha allahu tacaala xaqa ayaa maalinna noo helin doona mascad haddii ilaah yiraahdo walaalkiis ma rumaysan tahay marka maxamed ee hadda cadna wuuba qaataba laakiin maxamed haddii uu maxkamadda tago ee oo dacwaddiisu ay bilaabato oo xeer beegtiga la keeno go-aanka soo baxaya ma is leedahay mid isaga guuleynaya ayuu noqon karaa wallaahi mascadow kulley dowladdan waxay rabto hadday wiilashan ay ka heshana waxa waaye way waa waasay rabeen kulley ma naqaana waxay noqon doonto may sagaalkeeda ma ahan wax nasteexo iyo dan caruurteen ugu jirta ma ahan waa wax annaga masaajidadeena iyo communitigeena iyo caruurteena la rabo inaan inti lais- laiskaga cabsiiyo ama kelmad la yidhaahdo argagixiso ama waxaan waa argagixiso ama ilmihii la yidhaahdo okay soo baxa ilmayaashan kale ilmihii ay diinta ka cararaan kolley insha allahu tacaala xaqa unbaa maalin u hiilin doono caruurtaas yararkaayo masaakiinta aan wadankan ku korsanayna waa iska bahaahin wadankaana waqti dheeraan joognaa wadankeena soomaaliyana dhibaatooyin ayaa aada uga socdo marka ilmaha soomaaliyeed meel kastay dunida ka joogaan way ku dulman yihiin marka ilaahay waxaan ka rajeenayaa agtiisa inuu ilaahay usoo fududeeyo
ayaan maxamed faarax oo ah hooyada dhashay cadnaan cabdixamiid faarax oo labaatan sano jira shalayna maxkamad ku taala minnesora ka hor qirta inuu dembi lagu eedeeyo isis inuu aadayay ah ka qirta halkaasi ayaa wuxuu u warramayay wariyaha waxay u warramaysay wariyaha v o e da ee magaalada minneabolis maxamuud mascade
xilliga badfuranka markii la gaaro waxaa sanad kasta dib u bilowda dunyaha ay saaran yihiin qaxootiga doonaya inay gaaraan qaaradda yurub kuwaasi oo iyagu ka soo safra xeebaha dalkaasi libiya soomaali badan ayaa ka mid ah dadka marinkaasi halista ah mara qaarkood waxa ay gaaraan dalka maalta halka qaar kalena ay tagaan dalka talyaaniga wararkii ugu dambeeyana waxay sheegayaan in tahriibayaal tiro badani ay gaareen dalka talyaaniga habeenadan ugu dambeeyey haddaba ismaaciil xuseen farjar oo jooga washington ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray cabdulaahi xasan walgo oo ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka maalta arrimahaasna ka wareystay horta wallaahi walaal meeshani waa meel dad badan oo qaxooti ay degan yihiin dadkuna ay imaanayeen muddooyinkii wixii ka dambeeyey sanadii labadii kun iyo saddexdii dad badan oo soomaaliyeed way joogaan meesha oo ka shaqeeya iyo qaar degan iyo qaar si u degan tembereriya intuba way leeyihiin macluumaad ma ka haysan qaxootiga soomaalida ama dad kale ka shaqaystay degan inta ay leegyihiin horta walaal tirada soom tirada dadka qaxootiga halkan degan tira tiro lamber lagu sheegi kara maaha oo dadku marna way yimaadaan mar way ka tagaan mar qaar cusub baa yimaada mar kuwii hore u joogay baa ka taga marka dadku qaar ba waxay helaan degenaanshay ka helaan sida maraykanka oo kale iyo dalal kale oo yurub ah marka numberka lama sheegi karo lama odhan karo intaasaa joogta waan gartay bal xaaladooda sawir guud haddaad iga siisid walaal xaaladda dadku horta walaal waxay u badan yihiin dad dawladdu sharciyo siisay bay u badan yihiin oo degan meesha oo la siiyo sharciyo qaxootinimo oo kala duwan oo sida waxay siiyaan refugee iyo waxay siiyaan subsendary protection waxay dhahdaan labadaas bay siiyaan iyo dad soo haray oo iyagoo la siiyo diidmo markaa dadka diidmada la siiyey aad bay u yar yihiin jir ahaan waxaa numberka badan waa numberka sharciga la siiyaa badan degan ee ka shaqaysta qofkii aan shaqaynin ee aan haysanin aan shaqo helinna waxoogaa yaroo dawladdu way siisaa ku filan kirada gurigiisa iyo waxaas waa waa waa waa laga bixiya wararka qaarkoodba waxay sheegayaan in soomaali badani ay xilligan u socdaashay dhinaca iyo dalka talyaaniga xog badan ma ka haystaan idinku walaal dad way jiraan kolley markay badda furanto way jiraan dad badan oo dee libiya jooga oo soo raaca maogtahay doonyaha soo raaca oo taga sida xaddiina soo dhaftay oo kale dad ilaa laba kun iyo waxoogaaba talyaaniga galay sa wararka ku haysan marka hadda kolley tiradaa ma sheegi karo tirada rasmiga soomaaliya ku jirta laakiin kolley dad soomaaliya waa ku jiraan halkan laakiin aanu joogno ee malta saddexii sano ugu dambeysay wax dad oo doon kusoo galay may jirin hadday jiraanna aad ba u yaryihiin oo number aada u yaroo dad xanuunsanayo helicopter lagu soo qaadayo waxaa mooyaane laakiin dad doonya kusoo galaya aad bay saddexii sano saddexii sano ugu dambeysay may jirin laakiin ma ka tagaanoo xagga talyaaniga oo kale ma ka aadaan dhinaciina walaal maye dadka maalta degan waxay deganaansha ka helaan maraykanka oo kale oo hay-addan u n h r ta ay broses ka galaan qaarkoodna way tagaan oo yurub taa kaley aadaan sida dalalka waaweyn yurub ay aadaan si ay sharciga uga raadsadaan laakiin wax malta ka tegayo talyaaniga tegaya ma jiraan madaxda soomaaliyeed na dhegeysan doonta baan fariin u marin lahaa in kulley dadka soomaaliyeed meel walo joogaan bay ku dhibaataysan yihiin intay iyagu iska daayaan wixii dhibaato ee dhexdooda madax madaxda haysata ay shacabkooda u taliyaan baan intaasaan ku dari lahaa
kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi xasan walgo oo ka mida mas-uuliyiinta ah jaaliyadaha soomaaliyeed ee dalkaasi maalta wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey ismaaciil xuseen farjar
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka mid ka mid a hay-adaha ugu awoodda badan dunida islaamka ee qaabilsan faridda wanaagga iyo reebista xumaanta oo ah xafiiska u qaabilsan arrimaha ilaalada shareecada ee dalka boqortooyada sacuudiga ayaa dhowaan xukuumadda dalkaasi soo saartay amarro cusub oo hoos u dhigay awoodihii ay hay-addaasi lahayd hay-adda al amru bilmacruuf annahyi canilmunkar ayaa ahayd mid muddo badan ka jirtay sacuudiga sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga xuseenoo marka la eego hay-adan farida wanaagga iyo reebidda xumaantu waxaana la aasaasay sida taariikhda lagu sheegay kun iyo sagaal boqol iyo kowdii oo ah wakti hore oo ah xiliyadii uu boqorkii waddankan aasaasay ama isagu mideeyey uu la wareegay xukunka gobolladan dhexe waxaanay ku bilowdeen sida la sheegay hab mutadawacnimo ah markii dambena wa waxay noqdeen hay-ad ka tirsan hay-adaha dowladda oo u xil saaran in ay ka hortagaan waxyaabaha ka hor imanaya anshaxa suuban waxyaabaha kale ay qaban jireen waxaa ka mid a iyaga oo xilliga salaada dadka ku amri jiray inay xidhaan goobaha ganacsiga waxaanay dadka ku boorin jireen in ay u dareeraan salaada waxyaabo kale ay qabtaan waxaa ka mid a iyaga oo u xil saaraa in ay ka hortagaan dumarka aan xidhan dhar asturan ama xidhaba ama u xidhaba qaab ka baxsan anshaxa jirhkoodana aan asturin timahoodana qaawiya dumarkaana way ka hortegi jireen oo waxa weeyaan way u xil saaraayeen waxyaabaha kale ee ay ay qaban jireen waxaa ka mid a iyaga oo jeelka u diri jiray dadka ay ku arkaan ama ay kusoo qabtaanba khamriga mukhaadaraadka iyo dadkan iyagu waxyaabaha la xidhiidha dhaqanka xun ee sida sixirka oo kale ah waxyaabahaas ay u xil saaraayeen marka waxaad moodaa inay ahayd hay-ad fac weyn oo dowladda qeyb ka ah laakiin haddana qaabilsan waxyaabaha anshaxa iyo habdhaqanka bulshada waxyaabaha caynkaa la xidhiidha ma cadda ilaa iminka sababta ka dambaysa hoos u dhigista awoodaha hay-addaasi iyada oo xubnaha wadaadada ah ee ka tirsan lagu soo rogay amarro cusub oo ka duwan sidii hore awood badan bay lahaayeen awooddaana iminka waxaad moodaa in laga xayuudiyey sida lagu sheegay qaraar ka soo baxay golaha sacuudiga waxaa lagu sheegay qaraarka in aanay dabageli karin qof ama aanay xidhi karin ama aanay weydiin karin ba qofkaa sharcigiisa iyo waxyaabaha isaga u khaaska waxaana qaraarkan lagu sheegay in aanay amar u haysan inay cidna xidhaan haddii arkeen waxyaaba ka baxsan dhaqanka suubanna inay kusoo wargeliyaan ciidamada booliska ee ka hortaga dambiyada iyo kuwa kale ee ka hortaga mukhaadaraadka marka halkaa waxaa la odhan karaa waxay ku hayeen awood ballaaran oo ay ku lahaayeen laakiin ilaa iyo hadda lama garan karo sababta keentay in laga xayuubiyo awoodda inkasta oo laga yaabo inay jiraan waxyaaba naga daahsoon annaga haddana lama lama faahfaahin sababta keentay in laga laga qaado laakiin waxaa laga dhadhagsan karaa uun baryahan dambe culays badan oo wadaadada caynkaasi haystay iyaga u xil saaran inay dadka wanaaga faraan iyo qaylo badan oo kasoo baxaysay tasarufaadkooda ama habdhaqankooda hay-addan ayaa ahayd mid taageero badan ka haysatay wadaadada sacuudiga waxaana tallaabadan cusub ay ku soo beegmaysaa iyadoo uu jiro loolan adag oo u dhexeeya culimmada dalkaasi iyo kooxaha aaminsan fikirka calmaaniga ah ee dhinaca reer galbeedka u janjeera iyo weliba sidoo kale ururada u dooda xuquuqda haweenka sacuudiga waxaa iska jira markii hore xuseenow haradan u dhexeeyey wadaadadan uun hay-adan uun maaha ee wadaadada sacuudiga iyo qolooyinkan aada sheegtay ee iyagu cilmaaniyiinta ku aafirsada ama iyagu aan u arag dhinaca kale wax ka arkay ee oppositeka ku ah wadaadada wuu iska hardankaasi wuu jiray muddo oo weliba waxaa la odhan karaa wuxuu ku xoog badnaa waqtiyadii hore laakiin iminka waxaad moodaa maamulkan iyo dowladdan cusub inay usoo janjeedhaba dhinaca wadaadada oo xoogaa ayay dabacsanaan badan iyo ay ka muujisay marka taasi way jirtaa laakiin lama odhan karo marka la eego dhinaca dumarka iyo waxyaabaha la xidhiidha iyo baabuur wadida iyo waa arrimo kaleo iyagu waaweyn oo oo oo oo gaamuray oo ood moodidba in in laga hadla lafteedu inay adag tahay siro marka umalayn maayo inay xidhiidh wada leeyihiin oo ay xidhiidh ka dhexeeyo laakiin waa sababo kale un baa kalifay laakiin hadda aanaan aanaan sheegi karin waxa ay tahay laakiin arrintaasi waa dood kale oo iyadu furan oo oo dhinaceedana u socota marka u malayn maayo wax xidhiidh inay ka dhexeeyaan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
xuseen barre aadan ayaana soo jeedinaya umuuraha islaamka halka aad dhegaystayaal weli nagala socotaan waa laantaas soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegaysanaysaan washington zahra cabdi axmed ayaa garabkeyga midig fadhida oo aan ka codsanayaa mid iyo laba hadba intuu wakhtigu noo saamaxo qodobadii wararka ugu doorka roonaa mahadsaned ibraahim guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ee i c r c iyo ururka bisha cas ee soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in deeq ay gaarsiiyeen ilaa iyo lixdan kun oo qof oo waxyeello ay kasoo gaartay abaaraha ku dhuftay gobolada qaarkood war qoraale oo kasoo baxay hay-adda ayaa lagu sheegay in deeqdaasi ay ka bixiyeen bixiyeen isugu jirtay bariis digir saliid iyo cuntooyin kale waxaana ay sheegeen in cunno qaybintaasi ay bilaabatay toddobaad ka hor hay-adda laanqeyrta cas madaxeeda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in daruufaha adag ee ay dadku ku jireen ka hor abaarta ay sii kordhiso saameynta wakhtigan ee abaarta musharaxiinta madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga ee dalka maraykanka ee kale ah mudanaha ka tirsan aqalka sanadka ee laga soo doorto gobolka vermont sanders iyo xogayihii hore arrimaha dibadda ee maraykanka clinton ayaa waxa ay doodi ku dhex martay xalay magaalada new york ka hor inta aanan gobolkaasi toddobaadka soo socdaysa ka dhicin tartanka horudhaca ee xisbiga labada mas-uul ayaa isku weeraray dooda hadalla adag aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay zahra idaacaddeenina waa naga intaas intaan mar kale hawada ku kulmi doono caawo waa ibraahim xasan daandurey iyo zahra cabdi axmed oo idin leh
daandure intaada ka bixin codka dhegaha dadka kusoo dhacayo waxaan filayaa xaawakiin inay tahay hadde heestaas baan lahaana kusii sagooti ee dadka oo haydin dhegaystaan idaacaddana waa tahay
Yeah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.